Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa maanta si rasmi ah u daafuray qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socota kadib munaasabad ka dhacday magaalada Jowhar. Munaasabaddu waxaa goobjoog u ah xubno ka mid ah golaha wasiirada Hirshabelle, maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, duqa caasimada Jowhar iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa sheegay inay daahfureen qorshaha horumarineed ee labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle wuxuuna sheegay in uu rajeynayo inuu noqdo mid waxtar u leh shacabka Hirshabelle. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa tilmaamay hirgelinta qorshaha inuu mudnaan gaar ah u leeyahay dhammaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle.
maanta aan helno khubaro ku takhasusay sida loo sameeyo qorshayaal mid qaran ha ahaadaan ama xisiis ha ahaadaan marka maanta waxaan joognaa meel aan dhihi karno barwaaqadii ayaa noo bilaabanayso sababto ah waxaan ogaan doonaa muddo kooban kadib meesha aan ka nimid iyo meeshaan u soconno haddii aan rabno in aan sameyno horumar sidai u kala horeeyaan wad madaxweyne waxaa markhaati ka tahay safar shaqo oo aan dibadda ku aadnay oo daadeen ugu hogaamisay oo aan la kulanay doonas badan aan la kulanay waxaa la yidhaha safaarado qolo walba waxayna weydiinaysa sida ballaankayna weydiinaysa waxaana lahay qorshihiina baayaha qabtiin keena hadii lagu yidhahdo micnaheeda waxaa ballaankiina sheega waa qorshihiina muxuu yahay waa haddii state state ballaanka uu ku diyaarsan yahay ama development ballaanka uu ku diyaarsan yahay waa u diri lahayd bas miiska oo saar lahayd inta u daabacdo ama email kale ugu diri lahayd waa fudaa lahayd marka shaqooyinka si u kala horeeyaan iyo fursadahaasi u kala yihiin waxaa waaye waa waa waa qof walbuu ogaan lahaa wasaaradaha madaxweyne wasaarad aanan haynin qorshe howleedkeeda waa yartahay wasaarad walba waa noo soo dirtay goynina noo soo dirtay haddana wixii ay kalaga go-an yihiin waxaa laga yaabaa in laba wasaaradood oo isku shaqo ah maxaan ku tusaaleaan oo kale inay ka wada shaqeeyaan waxa la yidhaahdo arrimaha bulshada ay dhowr meel iskaga soo dhacayaan laga yaabaa marka wixii ma wada didi kartid sababto ah xoogaa waa isku lifaaqihiin ma ma ma kala gogo'na xoogaa marka mar walba waxaan waxaan baahiyaha la taaban karo koo iyo labada un baan ka qaadi jirnay laakiin maanta wixii ka dambeeya insha allahu tacaala waxa waaye taas waa waa waa waa ka qaangaaraynaa hadduu ilaah yidhaahdo si kastaba ahaatee qorshahan oo lagu shaqayn doono labada kun shan labaatan labada kun soddonka ayaa isugu jira amniga caafimaadka deegaanka beeraha iyo howlaha guud